أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a howlgal qorshaysan oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay magaalada muqdisho dowladda siliibiyadda burundi ayaa kooxda riddada ku eedeysay khiyaano kadib markii ay ku dhawaaqday inay ka hartay duulaanka saliibiga ah ee ka socda soomaaliya dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale muujisay sida ay u doonayso inay la wareegto maranbiyoodka baabulmandab ee kaabiga ku haya biyaha soomaaliya ardayda mu'asasada alxigma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bakoola wilaayada baaya ayaa suuq cusub ka hirgelisay degmada labaatan jirow ee wilaayadaas guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeeray goobaha waxbarashada ee wilaayada jubbada hoose ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda iskuulka imaamu bukhaari ee degmada jamaame جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan howlgal gaar ah oo maanta mujaahidiinta ka fuliyeen agaarka isgooska ifka xaanle ee magaalada muqdisho ayaa lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ka tirsanaa sirdoonka riddada oo halkaasi ku sugnaa waxaana halkaasi lagu dilay mid ka mid ah maleeshiyaadkaasi halka mid kalena lagu dhaawacay dhanka wilaayada shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellaha dhexe waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta burundi ee degmada balcada waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laisku adeegsaday uubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada bakoolna ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen fariisinka maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajida oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka ka sugan yihiin wilaayada bakoola dagaalka markii muddo kooban socday kadib ayay maleeshiyaadka murtadiinta isaga carreen goobta fariisinka u ahayd oo ah afaafka hore ee degmada waajida waxayna ciidamada mujaahidiintu soo qanimaysteen agabyo kuwa ciidanka ah dowladda siliibiyadda burundi ayaa kooxda riddada ku eedeysay khiyaano kadib markii ay ku dhawaaqday inay ka hartay duulaanka saliibiga ah ee ka socda soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaakin cali aadan cabdulaahi caliyare dowladda siliibiyadda ah ee burundi ayaa eedeyn kulul u jeedisay kooxda riddada soomaaliya kadib markii ciidamadeeda ay ka hareen isbahaysiga siliibiga ah ee duulaanka ku jooga soomaaliya sarkaal ka tirsan xukuumadda bujumbura ayaa waraysi uu siiyey wargeeska jim reborts ku sheegay in kooxda riddada ay ku kacday fal khiyaano ah iyo abaal la-aan waxaan aragnay khiyaano iyo abaal la-aan ka timid dhinaca soomaaliya iyadoo aan la tixgelin nafhurkii weynaa ee aan u hurnay dagaalka lagula jiro al-shabaab ayuu yidhi dowladda burundi ayay wararku sheegayaan inay dalbatay in ciidamo dheeraad ah loogu daro howlgalka waxaana gebi ahaanba ay ka baxday duulaanka cusub ee loogu magacdiray a u som xukuumadda bujumbura ayaa dalbatay in tirada ciidankeeda ka qaybgelaya howlgalka cusub laga dhigo laba kun oo askari balse waxaa la siiyey ciidan gaaraya kun afartan iyo kow taasoo keentay inay carooto kumanaan ka tirsan ciidanka siliibiyiinta burundi ayaa duulaan siliibiya ku jooga soomaaliya tan iyo sannadii labada kun toddobiyo toban kolkaasoo iyaga iyo ciidanka siliibiyiinta yugandha hordhac u ahaayeen murtasaqada afrikaanta ah dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale muujisay sida ay u doonayso inay la wareegto marinbiyoodka baabulmandaba ee kaabiga ku haya biyaha soomaaliya yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinaya warbaahinta ku hadasha afka xabashida etoobiya ayaa xaqiijisay in dowladoodu ay kaashanayso dowladaha reer yurub sida faransiiska si ay u hesho taageero caalami ah oo ku aadan damiceeda maranbiyoodkani muhiimka ah qorshahani ayay etoobiya u sheegtay waddamada reer galbeedka in ujeedkiisu yahay in lagu fududeeyo ganacsiga caalamiga ah iyo in la xoojiyo ammaanka badda cas qorshahani ayaa yimid iyadoo etoobiya ay si xoogan u raadinayso marinka badda cas dalka etoobiya oo aan lahayn bad u gaar ah ayaa muddo dheer ku tiirsanaa dekedaha dalalka jabuuti iyo soomaaliya hadda waxay sidoo kale u jeysatay dhanka somalilan oo ay ka wado qorshe ay ku doonayso inay dekad iyo saldhig ciidan ka samaysato baddacaas baabul mandab ayaa ah marin istaraatiiji ah oo muhiim u ah ganacsiga caalamiga ah gaar ahaan xamuulka shidaalka iyo badeecooyinka kale ee mara sanad kasta malaayiin tan oo badeeco ah ayaa ka gudba marinbiyoodkani taasi oo ka dhigaysa mid muhiim u ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga caalamiga ah etoobiya waxa ay ku doodaysaa in la wareegidda marinbiyoodkani ay ka caawin doonto sidii ay door muhiim ah ugu yeelan lahayd ganacsiga gobolka iyada oo sidoo kale gacan ka geysanaysa xasilinta xaaladda ammaanka ee gobolka ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya ayaa khudbado dhowr ah oo uu u jeediyey baarlamaanka waddankiisa wuxuu ku sheegay in ay ka go-an tahay gaarista biyaha badda cas etoobiya ayaa sanad ka hor maamulka somalilan la gashay heshiis ay ku boobeyso biyaha soomaaliya balse koob iyo toban bilood kadib markii uu heshiiskaasi melmar u noqon waayey ayay dowladda turkiga kala kaashatay sidii xasankar gurto uu ugu saxiixi lahaa qaadashada badda soomaaliya si kastaba ha ahaatee qorshahan ay etoobiya doonayso inay kula wareegto maamulka baabulmandab ayaa la rumaysan yahay in si adag uga cariirsiin doono dalka masar oo si adag uga soo horjeeda in etoobiya saameyn ku yeelato badda cas masar ayaa u aragta damaca etoobiya mid halis ku ah danaha istaraatiijiga ah ee gobolka iyo saameynta ay ku leedahay marinbiyoodka muhiimka ah ee badda cas sidoo kale dalalka kale ee ka tirsan gobolka ayaa ka walaacsan in etoobiya ay awood dheeraad ah ku yeelato badda cas ardayda mu'asasada alxigma ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bakoola warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqani maxmeda kadib xaflad ka dhacday xarunta madarasada alxigma faraaceeda deegaanka buurdhuxunle ee wilaayada bakool ayay ardayda wax ka barata mu'asasada kusoo bandhigeen mawaad kala duwan oo qayb ka ah kuwa madarasada lagu barto munaasabada oo ay kasoo qayb galeen culimo waalidiin iyo waxgaradka magaalada ayay ardaydu kusoo bandhigeen waxyaabihii ay barteen tan iyo markii la howlgeliyey xarunta bishii rabiicu thaani ee sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri
you. So, are you ready to have conversation with me?
Yes, I am ready to have conversation with you.
Okay, what's your name, please?
My name Juweria and you?
My name is Ramla.
What is your nationality?
My nationality is Somali.
What is your region?
My region is Bokol.
Where do you live?
I live in Burdunle.
With whom do you live?
I live with my family.
When were you born?
I was born in 1999.
hemorrhage hemorrhage waa erey laatiinga kukoy wadinka giriiga macnishayna iyo dhiigbax loosta balaag waana dhiig fara badan ha kubay habdhiska wareega dhiigu dhiigbaxa mayn qiib sameey lama qiibod internal hemorrhage dhiigbaxa oo gudaha ah external hemorrhage dhiigbaxa oo dibadda ah dhiigbaxa mayna kooyay aminkii goolanba dhaawacma xididada shal ah arteri feen iyo cabilary aartariga waa halbowluu marka go-anba dhaawacma yamay ku kooyay dhiig oo casaan oo cadleh oo si xawliana socda maynalankaasay arterial bleeding calaamadaha nolosha bani'aadamka waa afar xaaladood waxay kala yihiin tiim bareejar xeel kulub balaad bareejar cadaadiska dhiiga baals oor hirtabit garaac wadnaha risbareeshan neefsiga human body tiim bareejar thermometer waa qalab loo isticmaalo cabirka kulka jirka uu leeyahay haddaba muujinta kul jirka aadamiga waxay ku xiran tahay xubinta iyo wakhtiga la cabiray wuxuuna soo saaraa tiro lagu muujinayo kulka jirka bismillaah magay waa u musmeeyo wali talaha shargaha baradaha maasha allah sadbulooda ka jari saakooyinka iyo faashoonka iyo qoliba baataa ku jeedi maasha allah barad muasasada alxigmaa ka baradaa geekowkan koohay san wareeg isa dheer siisualee dhiiguraay silan wareeg oo tamkasaan hadan dharkeen la jaradeen tiibumay dharays mataa marin
sidoo kale waxaa munaasabada kelimad ka jeediyey maamulaha madarasada
muasasadan oo muasasatulxikma mayba ka kooban taha todoba farac ayaa koobanta intaan hadduuna ka shaqeeyahayna todobadaas oo kamid ah rawdatul atfaal iyo alkhiyaata tan saddexaad asixa tan afraad kombyuterka furanya ardaydiis hamiigee dhahdiyo insha allahu tacaala socodka walbarashadiyay iyo mawaada lakabarada oo kamid ah lugatul ingiriisiya iyo luuqada soomaaliga intaas iyana mu'asasadii ka koobanta waalidiinta iyo kasoo qaybgalayaasha ayaa si weyn ugu riyaaqay bandhiga ay sameeyeen ardayda waxaana xusid mudan in madarasada ay furan tahay wax ka yar muddo afar bilood ah wilaayada baaya ayaa suuq cusub ka hirgelisay degmada labaatan jirow ee wilaayadaas walaalkan xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo faahfaahinayaa
wilaayada islaamiga ee bacy ayaa ku guulaysatay in suuq weyn oo xoolaha lagu iibiyo ay ka furto degmada labaatan jirow oo ka mida degmooyinka wilaayada kadib kulamo iyo waratashi muddo u socday hoggaanka qabaa'ilka dega degmadaas iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bacy suuqan waxaa xarigga laga jaray maalintii axaddii lasoo dhaafay waxaana isla maalinkaasi la keenay xoolo badan oo isugu jiray geel loo iyo ari iyadoona geela maalinkaasi suuqa la keenay lagu qiyaasay laba boqol oo neef oo geel ah arigana lagu qiyaasay ku dhowaad kun neef halka in ka badan boqol neef oo lo ahna la keenay maalinkaasi oo keliya taasi oo muujinaysa in muslimiinta degmadaasi iyo deegaanada ku dhow ay baahi weyn u qabeen suuq amni ah oo xoolaha ay ku iibsadaan ka hor suuqan inta aan la furin waxay ganacsatada xoolaha u iibgeysan jirtay magaalada baydhabo oo qiyaas ahaan lixdan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan degmada labaatan jirow iyaguna dhibaatooyin kala duwan kala kulmi jiray maleeshiyaadka maamulka riddada ee koonfur galbeed munaasabadii lagu furay suuqan oo ka dhacday degmada labaatan jirow waxaa ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka degmada iyagoona andalus u sheegay inay baahi weyn u qabeen suuqan wadatashi kadibna allaah fadligii lagu guulaystay in la furo iyagoona dhanka kale tilmaamay inay gacmo furan kusoo dhoweynayaan ganacsatada xoolaha iibsato iyo cid kasta oo xoolaha u iibkeenta suuqan ganacsada xoolaha ayaa dhankooda andalus u sheegay inay ku faraxsan yihiin suuqan laga furay degmadooda waxaa suuqan looga imaan doonaa meelo fogfog oo ka mida labada wilaayo ee dariska ah ee baay iyo bakool sida ay ii sheegeen qaar ka mida ganacsatada degmada labaatan jirow waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayay horumar ballaaran oo dhinac weliba ah ganacsiga waxbarashada iyo bilicda magaalada ayaana waxay noqotay mid sare u kacday muddooyinkii ugu dambeeyey wilaayada islaamiga ee baay ayaana juhdi ballaaran oo dhinaca weliba ah ku sameynaysa degmadaas iyadoona wilaayada sheegtay in degmada muddooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayey horumar ballaaran oo dhinac weliba ah waxayna intaasi ku dartay inay sii wari doonto horumarka ballaaran iyo wax uqabadka dadka muslimiinta ee ku nool degmadaas
guddi ka socdee maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeeray goobaha waxbarashada ee wilaayada jubbada hoose ayaa tartan aqooneed u qabtay ardayda iskuulka imaam bukhaari ee degmada jamaame warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman mid ka mid ah howlihii shaqo ee guddiga kormeerka maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu u soo diray wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose waxaa ka mid ahaa inuu dhiirigelin u sameeyey dhallinyarada dhanka kalena uuna shaadgeliyey ardayda wax ka baranaysay goobaha waxbarashada in ardayda dhexdooda la tartansiiyo waa mid ka mid ah asaaliibta lagu ogaado heerka uu gaarsiisan yahay tacliintooda waxaana goobaha ay nashaadaadkaasi ka dhaceen ka mid ah madarasada dugsiga hoose dhexe ee imaam bukhaari ardayda ayaa loo kala qeybiyey ilaa iyo laba majmuuco majmuuco loogu magacdaray sheekh mukhtaar abu zubayr iyo majmuuco kale oo loogu magacdaray macalin aadam xaashi ciirow marka aad wejiyada ardayda indhaha la raaraacdo dhanka kalena aad fiiriso magacyada ay xusheen ayaad dareemaysaa inay yihiin rajada iyo mustaqbalka iyo kuwii anfici lahaa ummaddan islamarkaana si anbaqaadi lahaa masiirada hogaamiyaashaasi sida aan u rajaynayno aan dhegaysano qayb ka mid ah tartankii dhex maray ardayda madarasada imaam bukhaari waxaan ku bilaabaynaa maadada tawxiidka majmuucada ugu horeysa haddaay nasiibka u yeeshatona waxay ahayd majmuucatu mukhtaar abu zubayr ee dugsiga hoose dhexe eh imaam bukhaari su-aashu waxay leedahay maa acdamu shayin amara allaahu bihi تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigoo ah aadan macalin cabdikhaadir cali waxaan u tartamayaa majmuucada mukhtaar abu zubayr madrasada imaam albukhaari anigoo isku dayaya su-aashan jawaabteeda acdamu shayin amara allaahu bihi attawxiid su-aasha jawaabteeda saxay khalad ustaad bismillahi raxmaan raxiim jawaabta ay bixiyeen majmuucada abu zubayr waa jawaab sax ah allahu akbar maasha allah majmuucada aadam xaashicirow su-aashiin waxay tahay maa awalu shahrin fi lcaami alhijriy تنافس ثقافة وخدمة للغير تعاون محبة ودعوة للخير
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awalan anigoo magacaya ku bilaawaya sahre ibraahim maxamed dhigata madarasatu imaam albukhaari alibtidaa'iyatu almutawasitatu maxaafadata jamame jubba suflaa una tartamaysa macalin aadan xaashi ciirow su-aasha jawaabteedan waa almuxaram saxay qalad waa jawaab saxa
ardayda uu ku tartamayey maadooyinka ay ku bartaan madarasada ayaa ugu dambeyn waxa ay guusha raacday majmuucadii ku tartamaysay macalin aadam xaashi ciirow waxaa goobta uu ka dhacay tartanka ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii laga guulaystay iyo kuwii guulaystay kuwaasoo si dareenla u soo dhoweeyey tartanka ay ka qayb galeen magacayda waa cabdulqaadir yuusuf maxamed waxaan wax ka bartaa madrasada imaamulbukhaari dugsiga hoose dhexe ee degmada jamaame maanta waxaan ku tartamaynay maadooyinkii aan ka qaadano madrasada imaamulbukhaari anigoo ku tartamaynay laba kooxood oo la kala yidhaahdo mukhtaar abu zubayr iyo aadam xaashi ciirow tartankii waxaa qaatay aadam xaashi ciirow oo ah qaybta banaadka asalaamu calaykum magacayga waa maryamo sheekh nuur cabdisalaan maanta waxaan joognaa madarasada imaamulbukhaariye maanta waxaan u soo booqdeen maktabka tarbiyada iyo tacliimta waxay maanta noo qabteen musaabaqo musaabaqadana waxaa u kala dhacaysa wiilal iyo gabdho oo lagu tartansiinaya maadooyinka ka baxa madarasada laba majmuuco ayaa nala kala dhigay majmuuca waxaa lagu magacaabay sheekh mujaahid mukhtaar abu zubayr raximahullah majmuucada kalena waa almujaahid macalin aadan xaashi ciro raximahullah waxaa maanta aan ku faraxsanahay guusheeni wiilashan waxaan u rajeynaya guushaan mid la mid ah guushan waa isla madarasadeenii aad baan ugu faraxsanahay ugu dambeenna waxaa goobta lagu abaalmariyey majmuucada macalin aadam xaashi ciirow ee guulaysatay horta waxaa guulaystay majmuucad aadam xaashi ciirow gabdhaha ilaahay noo xifdiyo jazaahum allahu khayran halkan waxaa ku bixin doonaa insha allahu tacaala jaa'iso kooxda guulaysatay oo ahayd kooxda magaceed macallim aadam maasha allah kooxdaas ayaa insha allah waxaan guddoonsiinaynaa wixii jaa'ise aan guddoonsiinaynaa intan waa qayb ka mid ah dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu geliyey madaariista waxbarasho kormeerka guddigii ka socday maktabka tarbiyada ee uu ku tagay wilaayadan ayaana bannaanka soo dhigaya dadaalka hagarla'aanta ah ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu bixinayo har iyo habeen kaas oo noqday mid lagu diirsaday oo muddo ka yar hal sano ku soo saaray arday waxtar leh dhanka kalena boorka dib uga jafay xarumo waxbarasho kuwa kalena soo kordhiyey mahadsanid bashiira warkii fiidnimo ee caawna dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh